Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Galmudug oo ay weheliyaan Agaasimaha Wasaaradda Amniga iyo Guddoomiyaha Degmada Gadoon ayaa dhagax dhigay ballaarin lagu sameynayo isbitaalka degmada Gadoon ee gobolka Galgaduud. Munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa kasoo qayb galay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Amniga, mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada, bahda caafimaadka, iyo bulshada deegaanka. Guddoomiyaha degmada Gadoon, Cabdinaasir Cusmaan Maxamed, ayaa ka mahad celiyay dib u dhiska iyo dayactirka lagu sameynayo isbitaalka degmada.
Waxaan maantay nasiib wanaag la dhagax dhigayay oo la xari jarayay dib u dhis lagu sameynayay isbitaalka degmada Gadoon. Waxaan leenahay aad ayaan ugu faraxsanahay in isbitaalkii dayactir iyo uu helo waxyaabihii u baahnaa.
Dhanka kale, qaar ka mid ah mas'uuliyiintii munaasabadda kasoo qayb galay ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la ballaariyo isbitaalka degmada.
annagoo u nimid in aan si guud xaaladaha degmada qaybaheeda kala duwan aan u kormeerno wixii la qaban karana aan aan qabanno waxaan si gaar ugu mahad celinaynaa hadda waxaan joognaa isbitaalka degmada kaasoo ay ka socoto howl baaxad leh oo ah ee, ballaarin iyo dhismo guud taasoo ay fududaysay een, walaasheen eh, sareed cali iyo hay-adda eh, school for life waa u mahad celinaynaa mar kale aan u mahad celinaynaa maantay inaan halkaan nimaano farxad bay noo tahay waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha hay-adda una iskoola barlavita maama sareede cali abukar oo runtii maaragtay ah qof maaragtay een, u damqanaya dalkeeda wax badan oo runtii ka qabtay isbitaalkan hadda maanta aan dhex joogno ka sokow dayactirka ay hadda samaynaysa derbiga iyo qolalka lagu samaynayo waxay sidoo kale bilowgii isbitaalkan asaaskiisa afartii qole ugu horreeyey oo laga dhisay hay-adda saayid ee dhistay waxaa lacagteeda bixiyey maama sareele cali waxyaalo badanoo kalena magaaladan iyo deegaankan iyo belmudugba way ka qabatay marka waa u mahadcelinaynaa ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug cabdiweli maxamed axmed ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada dib u habeynta loogu sameynayo isbitaalka maanta muxuu ahaa waxaa la dhisayaa derbiga isbitaalka waxaa la dhisayaa qolal cusub ee, kuwo kale ayaa dib u habeen lagu samayn doonaa ee, maamada iyo bulshada ayadaan hormuud u ah shaqadaas waa dhiirigelinaynaa inaan dhiirigelinaan u nimid ee, wasaaradda caafimaadkuna way garab taagan tahay isku tashiga bulshada ee, sidoo kale wasaaradduna waxay keentay isbitaalkaana hadda ka shaqeeya saddex hay-adood oo kala duwan oo gudihiisa ka shaqeeya oo hay-adda mercy u s a hay-adda c s b iyo ee, care international saddexduba wasaaradda caafimaadku keentay waxaa mar dhow xariga laga furi doonaa isagana oo la rakibay ee, solar wasaaradda caafimaadku keentay oo ku filaan doona korontada isbitaalkaani uu u baahan yahay gacmahaasoo la isu geeyey oo bulshada iyo maamasareebo dadaalkeeda iyo intii garab istaagtay